gudoomiyaha degmada cadaade ee gobolka galgaduud ayaa xarigga ka jaray cisbitaalka karaama oo si bilaash ah dadka ku siin doono adeegyo caafimaad munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa goobjoog ahaa dhakhaatiir madaxda ururada bulshada ah iyo mudan kale oo lagu casuumay madaxa caafimaadka cisbitaalka karaama cumar maxamed ayaa ka warramaya adeegyada uu bixin doono qaybo badan oo ka kooban yahay oo ah qaybta ugu horeysa oo ah qaybta hooyada iyo dhallaanka Een, iyadoo leh saaladii qaliinka ah iyo qaybtii dhalmadan u diyaarinay sidoo kale isbitaalku wuxuu u diyaariyey ilmihii inuu la socdo xaaladooda caafimaad siday koritaankoodii tallaalkoodii inay helaan iyo wixii lamid oo caafi- adeeg caafimaad ay u baahan yihiin ilmaha sidoo kale isbitaalka waxaan u- ka diyaarinay een, qaybtii qaliimada guud iyo c sectionka waxa la yidhaahdo waxaa kaloo hal istaalkan ku diyaarinay raajo- raajadii lafaha iyo dhakhtarkii lafaha kabayay ama qalliin ku sameynayay isbitaalku wuxuu kaloo ka kooban yahay qaybta cudur- cudurrada guud iyo bukaanjiif oo ah mid har iyo habeen afar iyo labaatanka saac shaqeynaya qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda xarig jarka cisbitaalka ayaa soo dhoweeyey
Een, maanta haddii hooyadii dhallaankii loo furay xarun haddana lacag la-aan ah waa alxamdulilah la mahadis weeye marka waxaan leeyahay ka faa'iideysta dumarka aad ayayna u doonayaan hooyadii dhallaanka waa hawsha ugu muhiimsan Een, maanta haddii mid iyo laba iyo saddex iyo afar laga laga furo degmada cadaado aysan baahida ka jirta magaalada dabooli karin hay-adaha khayriga iyo dadka ka faa'iideystana arrintan waxaan leeyahay kheyr badan allah ka siiyo mar kasta oo amniga iyo horumarka deegaanada ay s- ay kordhaan waxaa isku waxaa imaanaya isku halayn ah inay dadkii dib u maalgashtaan deegaankooda oo isbitaallo noocaana iyo kuwo ka waaweynba la furo Een, waxaan rajaynaynaa inuu isbitaalkani uu maaragtay ku soo kordhay degmada inuu baaji doono safaro badan oo degmada cadaad bannaankeeda loo aadi jiray waxaa keliya hoon rabnay inaan dardaaranna waxay tahay wa- ka wasaaradda caafimaad ahaan in xarun kasta ee caafimaad ee soo kortaahi ay degmada kusoo kordhido tayo tayo caafimaad inay kusoo kordhido gudoomiyaha degmada cadaado faarax diiriya ayaa sheegay in cisbitaalkan uu muhiim u yahay danyarta cadaado waxaan rajaynaynaa eh, isbitaalkaas inuu ka bedeli doono adeegii caafimaadka wax badan inuu kusoo kordhin doono haddii alla idmo degmada iyo deegaanada ku hareeraysan iyo gaar ahaan eh, guud ahaan galmudug in qaybta breakfast sectionka ah aad ayaa loogu baahnaa Eh, walow naloo sheegay inuu eh, community hospitalna yahay oo hooyada iyo dhallaanka si free loogu adeegi doono oo waxaan soo dhaweynaynaa iyagana hay-adaha caawinaya dhakhaatiirta wax soo baratay ee dalkoodii kusoo laabatay ee ku talagalay inay si free u shaqeeyaan dadkoodana waana ku dhiirigelinayna waana u mahadcelinaynaa cisbitaalka karaama oo bixin doona adeegyo caafimaad oo bilaash ah ayaa waxa uu buuxin doonaa baahiyo kala duwan oo ay qabeen shacabka cadaadi iyo deegaanada hoos yimaada